Hay'adaha diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka way deegaanada hoos goyo gobolka togdheer bulshada ka nool iyo deersayda raashin waxaana soo lonku talagalay in la kacaawiyo bulshada abaaro saameeyay oona deeqdon raashinka la deersay bulshada isku kaaladeen boqortooyada Sacuudi Arabiya hay'ada diyaargarowga aafooyinka qaranka Soomaaliyeed isku duwaha hay'ada diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ee gobolka togdheer iyo maamulka deegaanadaas wayba si wada jir ah ku hadaleena baahiyaasha duwan ee lanqabay deeqdon raashinka iyoona kuma hadnageen dhammaan dadka deersay waxaanu ka dahfurnay tuulada booley raashinkii boqor silmaan oo guddoomiyaheedii halkan joogo iyo mas-uuliyiinta kale degmada raashinkaasoo boqol qoysa waxaa kaloo ku jira degmooyinka ceeldheera oo isagana boqol qoysa markaa guddoomiyaha ee raashinka guddoomaya waxa weeyaan halkan maanta waxaa lagu qaybiyey oonayna soo gaadhsiiyeen boqol qoys oo raashina raashin isku raashinba isugu jirjir isku jirjiraa waxaa kaloo halkan iyana loogu rogay loo loogu dejiyey boqol qoys ee degmada ceeldheere aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay hadday tahay boqor salmaan iyo hadday tahay xukuumadda annagoo ah hay-adda nerford amba hay-adda kaydka raashinka qaranka iyo maarinta masiibooyinka waxaanu soo gaadhsiinay boqol qoys raashinkood raashinkaasoo uu u deeqay boqor silmaan markaa raashin wax guddoonsiinayna guddoomiyaha degmada war cimraan guddoomiya raashinka waa boqol qoys raashinkood ayaa weeyaan oo dhammaystiran guddoomiyana guddoomarka guud ahaan aad iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa qoladeennan herford iyo hay-adda dowladda sacuudi arabiya ee boqor salmaan raashinkan caawimaada ah dadka u keentay danyarta ah ee degmada war cibraan ka tirsan boqol qoys oo ka tirsan oo danyara aad iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa waxaan ka guddoomay hay-adda naarfor waxaan ka guddoomay anigoo ah guddoomiye degmada war cibraan nuur axmed maxamuud boqol qoys raashinkood oo ay ku deeqday dowladda sacuudi carabiya boqor salmaan uu ku deeqay ayaan ka guddoomay bulshada ka nool deegaanada gobolka togdheer wayba deeqduun raashinka iyoankoyta heliyo baayishal duwan angabeen maadaama jaraan abaara isdabarooge